gudoomiyaha degmada kuntawaaray ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xariga ka jarayay suuqyada khudaarta iyo hilibka oo laga hirgeliyey deegaanka buulamareer munaasabadda ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada kuntawaaray odayaal iyo ganacsato gudoomiyaha degmada kuntawaaray ibraahim xaaji xuseen iyo muxuudiin khaliife caliyow oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kuntawaaray ayaa ugu baaqay inay ilaashadaan bulshada suuqyadan waxaan hadda xarig jarkiisaan u taaganahay suuqa weyn ee buulomareer xariggana waa ka jaraynaa suuqa khudaarta iyo hilibka buulomareer xariggana waa ka jaraynaa insha allah suuqa maasha allah waa soo dhah wareegnay qaabka loo dhisay waa qaab fiican maasha allah waa qayb khudaar ah iyo qayb hilib ah oo qawaan ah aad iyo aada ugu mahadsan yihiin nimanka dhisay iyo hay-adda bixisa bafanka aada ugu mahadcelinaa suuqana waa fiican yahay maanta iyo wixii ka dambeeya bulshada buulomareer waa ka baxday qorax iyo qawowga labadaba ma arki doonaan insha allah si wanaagsana u ganacsan doonaan maasha allah asiina insha allahu taala waxaan codsanaynaa xafiiska maamulka beesha buulomareer sidaa dhaqsaha badan nalooga dhiso waayo xafiis la'aana nahay annaga meel dad aanu ka arrimin ma hayno iyo iskuulkaasi iyo isbitaallo iyo waraxa oo maaragtay oona magaalada biishuurkeeda oo oo loogu shubaayo inna noo qodo iyo suuqyaal kale dhiman ma dhubo marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay waxaan leeyahay hay-adaha dawliga kuwa aanay dawliga ahayn internationalka boolimareer dadkeeda hadda sida idinka aad ku aragteen waaye dad masaakiin waaye oo beeraley waaye haddina een maaragtay kabaankan oo hilibka iyo suuq qudaarta noonoo fure buulomareer waa ku mahadsan tihiin qaar ka mid ah bulshada magaalada buulomareer ayaa ka mahad celiyey suuqan waxaanu aragnaa in buulomareerta maanta ay gaartay guul hay-addii u dhistay iyo madaxda degmada iyo maamulka dhammaan waxaan ugu mahad celinaynaa maanta suuqan iyadoo dadkeenna ay qorrax wax ku gadaayeen maanta aadaan ugu faraxsannahay hay-adda i m o dhismihii ay qabatay suuqada waxaana rajaynaynaa in wax badan kalena ay noo qaban doonto guddoomiyaha degmada iyo i m o ba waxaan ka rajaynaynaa inay ahaanin middii ugu horraysay iyo middii ugu dambaysan inay ahaanin ee xidhiirkayna iyo wax kaalmada iyo waxqabadka iyo gurmadka inaan ka helno ilaa iyo intii baahidayna ilaaha dhammayn kare ay ka dhammaanayso ama waxbarasho ganacsi iyo nadaafadba maanta suuq bay noo dhiseen beri iskuul baan ka sugaynaa saa dambe waxaan ka sugaynaa garoon inay noo dhisaan maalin walba maalin kasta meel waxbaan ka sugaynaa waadna mahadsantihiin dhammaan odayaasha oo degmada maamulka degmada si kastaba bulshada magaalada buulomareer ayaa baahi weyn u qabay dhismaha suuqyadan iyagoo markii hore ku ganacsan jiray meelo cadceed ay ka jirto